Maalin wanaagsan waxaan nahay kuwa caafimaadka oo loogu talagalay daaweynta ajnabiga looguna yeero LucMy Waxaan isku xiranahay PMU-ga, ee iyaguna kuma xirna EVAM amaba SBOB iyo SEM waa kuwa beerna. Marka aad timaadid kontonkan hadda aad degan tahay, waxaad xaq u leedahay caymis uu kuu samaynayo in aad isku daaweysid oo ah caafimaadkoo dhan. Waxaa muhiim ah in aad mar walba wadatid kaarka caafimaadka, waxaana kuu sheegaynaa amaba kuu fasireynaa system-ka caafimaadka. Waxaan kuu sheegaynaa in aan meelo badan ku leenahay xafiiskeena LucMy oo gobolkan ka mid ah, laakiin qof walba meesha uu degan yahay mid u dhow ayaa loogu diyaarinayaa ama loogu yeerayaa. Qof walba oo cusub waxaa loo soo dirayaa warqad ballan ah iyo qof u turjuma, ama waxaa loogu diyaarinayaa si aad looga wareysto xagga caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada, waxaana lagu sameynayaa tallaallo iyo barnaamijyo siiya dadka waddanka ku nool. Haddaad xanuunsan tahay amaba xanuun uu waxaad kala hadli kartaa assistant-kaaga amaba qofka meesha kula jooga si uu ballan kuugu qaado LucMy, amaba adiga noo timaadid oo ballan qaadatid, amaba taleefan soo dirtid si ballan aanu kuu siino, ama waxaad ku oran kartaa boos hayno iyo in kale. Haddii xanuunka ku hayo aadan sugi karin waqtiga aanu furanahay, mar walba waxaad aadi kartaa emergency-ga isbitaalka. Marka aad emergency-ga, waxaa lagaa daweyn wixii marka aad emergency-ga u tagtay. Haddii aad ballan ku leedahay LucMy qolada caafimaadka, waa in aad hore u soo qaadataa daawooyinkii lagaa siiyay isbitaalka, dadka isbitaalka ka shaqeeya amaba LucMy waxay ku hadlaan Faransiis amaba Ingiriis. Haddii aad rabtid in degdeg laguugu qaabilo, waxaad soo wadan kartaa qof ku hadla Ingiriis ama Faransiis. Haddii kale, anagaa kuu ballamin qof kuu turjuma, laakiin waxaad sugaysaa usbuucyo inta ballanta laguu sameynayo. Mar ballanta aad leedahay ka hor noo soo sheeg. Waxaan kuu adkaynaynaa in aad ballanta waqtiga aad ku timaadid. Waxaan kugu adkaynaynaa ballanta marka aad leedahay inaad waqtigeeda ku timaadid. Aadan soo daahin, sida dadka ku nool waddanka Swiss-ka oo dhan. Ballanta aad iyo aad u ilaali. Ballan adigoo leh haddaad imaanin, oo aadan soo sheegin inaadan iman karin afar iyo labatan saacadood ka hor, waxaa laguugu soo dirayaa ganaaxa guriga. LucMy waxay furan yihiin maalmaha Isniinta, Talaadada, Arbacada, iyo Jimcaha, sagaalka ilaa lawa iyo tobanka duhurnimo, labada ilaa iyo shanta galabnimo. Anagu waanu ognahay in aad xaaladaada fududayn haddana waxaan rabnaa in aan ku caawino mahadsanidin